waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali maxamedow dabcan dalalka markay doorashada dalalka xataa dimuqraadiyadda doorashooyinkooda aad bay u kala duwan yihiin gaar ahaantan maraykanka doorashada maraykanka ee madaxweynuhu waa ay ka duwan tahay dalal badan oo adduunka waxay isticmaalaan nidaam la yidhaahdo electoral college electoral collegeka marka macnihiisu waxa weeye gobol walba oo maraykanka ka mid ah kontonka gobol ee dalka uu ka kooban yahay mid walba waxaa la siiyey tiro mucayana oo ku salaysan inta qof ee koongareeska dalka loogu soo doorto in la eg iyo inta sanadka ay usoo doortaan matalan haddaan tusaalahaan kuu soo qaado california gobol aada u weyna oo dhowr iyo konton xubnood looga soo doorto aqalka hoose waxay leeyihiin tiro lamida tirada kongareeska kasoo gala iyo inta sanadka kasoo gasha dabcan sanadka sida australia oo kale goboladu waa isku tira oo gobolka ama ha yaraado ama hadad yaraado ama hadad badnaado laba waxaa laga soo doortaa senatar marka gobol walba electoral collegekiisu waxa weeye hadba xubnaha baarlamaanka usoo gala in la eg matalan texas oo kale soddon iyo sideed cod ama electoral college bay leedahay gobolada yaryar oo kale sida wyomi iyo montana oo kale saddex saddex electoral college bay leeyihiin oo ku xiran hadba inta koongareeska iyo sanadka ka soo gasha guud ahaan marka nidaam caadiyo waxay isticmaalaan ah gobol walba hadba qofkii ku guuleysta musharaxiinta baa tirada guud qaata marka laga reeba laba gobol oo kale amaine iyo nebraska oo laba goboloo yaryara oo iyagu ay dhacdo mararka qaarkood inay u kala qaybiyaan haddii matalan qof uu ku guuleysto forty percent ama sixty percent laga yaaba inay xubnaha electoral college u kala qaybiyaan laakiin afartan iyo sideedda gobol ee dalka intiis kale uu ka kooban yahay hadba qofka tirada ugu badan codadka hel ee gobolkaas ku guuleysta baa qaata electoral collegeku muhiimadda ugu weyn marka waxa weye electoral collegeka guud ahaan marka laysku dardaro waa shan boqol iyo soddon iyo sideed qofkii laba boqol iyo toddobaatan ka mida hela ayaa noqda maraykanka madaxweynihiisa waa garta xasan midda kaleeta isla arrintaa iyadooba ku xiranba gobollo ayaad maqlaysaa had iyo jeer warka iyo hadalhayntoodu ay u badan yihiin oo gobollada kale ka magac dheer ama culeyskooda had iyo jeerba ay saaraan nimanka tartamaya dadka kulba tartamaya marka maxay arrintaasu ka dhigan tahay waa mahadsan tahay maxamed dabcan maraykanku maadaama konton gobol uu ka kooban yahay laba xisbioo waaweyn ay ka jiraan oo musharaxiinta intooda badan labadaas xisbi ay kala matalaan oo hillary clintonna ay dimuqraadiyadda tahay xisbiga dimuqraadiga ka timid donald trumpna uu jamhuuriga yahay gobollo sidooda waxaa jira hadba xisbiga laga soo doorta uusan isbedelin oo mar walba dimuqraadigu gobolla ay isaga xisaabtamaan baa jira oo la yidhaahdo mar walba blue states kuwa kalena red states bay leeyihiin matalan weligaa ma arkaysid gobolka california oo kale oo xisbiga jamhuuriga ah musharaxa madaxweynuhu uu tegayo leeyaha layga doorta sababta wuu ogyahay inta badan boqolkiiba sagaashan dimuqraadi buu dooranaya waxaa ka mid a goboladaas new york oo kale washington state oo kale iyo xataa minnesota oo kale goboladaas waa gobollo lagu yaqaano xisbiga dimuqraadiga mar walba laga soo doorto sidoo kale republicanku waxay leeyihin gobollo aan laga taaban texas oo kale waa musharaxa madaxweynaha taageera utah waa yomi iyo iyo kuwo kale marka marka kuwaas laga reebo laysku hubo qol walba isku xigto gobollo waxaa jira codkoodu sanad walba isbedelo oo doorasho walba hadba dhinaca ay u tuuraan ay raacdo madaxweynenimada goboladaas kuwa ugu muhiimsanoo mar walba aad maqlaysa waxaa ka mid a northern carolina waxaa ka mida new hampshire waxaa ka mid a ohio waxaa ka mid a pennsylvania nevada michigan ilaa toban gobol oo mar walba iyagu swing states loo yaqaano ama battle ground states gobolada lagu dagaalamo ah oo hadda musharaxiinta aad maalin walba degmo walba iyo district ka midoo goboladaasi ay tegayaan oo ku qodbaynayaan oo xataa madaxweyne obama oo clinton u socda aad ku arkaysid qolooyin badan oo donald trump iyaguna matalaya lacago badan baa la geliyaa xaysiin badan baa la geliyaa goboladaasu marka waa gobolada hadba musharaxa ku guuleysta intooda badan ay markaas u badan tahay inuu madaxweynaha ku guuleysto haddii dadka xusuusiyo laba boqol iyo toddobaatan baa layska rabaa labadaas boqol iyo toddobaatanka siyaalo kala duwan bay dadku ku gaaraan waxaa laga yaabaa gobolada qaarkood inay ku guuleysan waayaan markaas kuwo kale oo laga yaabaa inay republicanka matalan haddaad dimuqraadi tahay republicanka u codayn laha waa inaad hesho si uun aad labada boqol iyo toddobaatan ku gaarto waa inaad gobollo badan ku guuleysato marka goboladaas muhiimka waa ohio waxaa ka mid a florida oo maaragta iyagu tiro fiican leh waxaa ka mid a pennsylvania waxaa ka mid a new hampshire wisconsin iyo iyo nevada iyo northern carolina kuwaas aada ugu muhiim ah bal murashaxiinta haddaan eegno hillary clinton maxay wanaageeda uu yahay maxaase meelaha ay ku hooseyso ay tahay oo markaas eh, labada qof hadhow kala saari doona hillary clinton horta waa qof siyaasadda iyo arrimaha bulshada iyo iyo shaqada dowladda kusoo jirta muddo sodomeeye sanaa haddaysan ka badnaynba waxay ahayd first lady oo xaaskii madaxweyne bill clinton ba ahayd sideed sana ay aqalka eh, joogtay oo way ka warqabtaa nidaamka dowladda u shaqeeyo wixii ka dambeeyey senatarad bay noqotay oo oo baarlamaanka eh, eh, eh, federaalka ay ka noqotay Eh, waxay kaloo soo noqotay eh, wasiirka arrimaha dibadda maraykanka sanado badan marka waa qof khibrad leh waa qof caalamka oo dhan laga yaqaano waa qof eh, adduunku siduu u shaqeeya taqaana waa nin- waa qof soo aragtay intay eh, eh, shaqadan haysay eh, madaxda adduunka oo dhan iyo dalalka iyo gobol aysan marin ama madax aysan la kulmin uu aada u yaryahay Eh, marka khibradeedaas eh, cid u dhiganta oo xataa musharax madaxweyne oo soo maray runtii aad buu u yaryahay xumaanteeda maxaa ka mid a waad maqasheen maalin walba emaila lagu haystaa Eh, waxaad maqasheen eh, bill clinton dabcan laftigiisu intuu madaxweyne ahaa dhibaatooyin badan mar baa la damca xataa in xukunka laga tuuro impeachmenty eh, gabar yaroo white house ka shaqaynaysa la yiri wuu farxumeeyey Eh, haddeer waxaa lagu haystaa bill clinton foundation oo ah hay-ad samafalo oo madaxweynihii hore eh, magaciis ku qoran oo la leeyahay intay iyadu wasiiradda arrimaha dibadda ahayd isaguna hawshan uu waday mararka qaarkood dad baa lacag siin jiray hay-addan samafalka ee ee ninkeeda madaxweynihii horena ah uu hayo iyadoo markaas laga yaaba inay dadka lacagta siinaya dalalkaas asxaan u samayso marka waxyaalo badan waxaa lagu eedeynaya conflict of interest ah Ee, i- i- tan emailka soo noqnoqoto aad iyaduna u fara badan oo hadeer lagu haysto xataa f b i da iyo hay-adaha ammaanku ay soo baareen ah, ayaa ugu daran marka dhinac ahaan waa qof khibrad leh waa qof siyaasadda aad ugu soo jirtay waa qof xataa caalamku ixtiraamo oo maaragtay siyaasadeeda iyo aad u ixtiraamo haddana maraykanka gudihiisa waa qof eh, sida hadalka loo dhiga backage badan bato dhibaatooyin badan dabcanna qofku markuu madax yahay oo waqti badan siyaasadda kusoo jiro eh, eh, dhibaatadiisuna waa iska badanaysaa
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali